haarun waa mahadsan tahay walaal barnaamijkeeni geediga dayn cafisku guud ahaan daadihinayn hay-adda i m f iyo wel banku waa ki december sanadkii haddayna dhaafay soo gabagaboobay marka bartii dhammaadka ayaa la gaadhay december oo macnaheedu ahayd in hay-adihii u xil saarnaa inay soomaaliya qiimeeyaan inay u qalanto in deynta laga dhaafay oo ay kasoo baxday shuruudihii ayaa ku dhawaaqay dayntii laynaga dhaafo marka deymaha laynagu lahaa waa kala duduwanaayeen qaar waxaa inagu lahaa hay-adaha laftigooda bangiga adduunka iyo bangiga horumarinta africa iyo hay-adda i m f qaarna dalal gaargaara inagu lahaa qaarna naadiga baris club oo kan hadda anunimiya ayaa inagu lahaa marka kuwa iyagu hay-adahaas bangiyada la wada leeyahay iyo hay-adaha la wada leeyahay inagu lahaayeen sida bangiga adduunka iyo i m f ta iyo iyaga horaa loo dhaafay iyagaa hore u dhaafay laakiin baris club naadigan loo yaqaano oo dalalka inta badan qaniga ah ama dalalka horumaray u badan ama kaba kooban ee inta badan deymaha bixiya waa hay-ad ama naadi ay ku midoobeen toban ka mid a innaga markaa deymaha aynagu lahaa deymaha laynagu lahaana saddex meeloodoo laba ayay lahaayeen dalalkaasi guud ahaanba deymaha laynagu lahaa macnaheedu tahay shantii bilyan iyo dheeraadkii laynagu lahaa saddex bilyan iyo ku dhawaad saddex boqol oo milyan lacag ah ayay nagu lahaayeen waad garan karta marka miisaanka ay ku lahayd deynta laynagu lahaa marka hadday misee cafiyeen baris club deynta ay lahaayeen
walaal wejigii hore ee dayn cafiska aynu soo dhaafnay ayay ku cafiyeen hal bilyan iyo dhowr boqol waxaa harsanaa lacag laba bilyan meelahaasa labada bilyan wadaxaajoodkeedii ayaan hadda magaalada baris u nimi oo aanu kula kulansanayn dalalkaas ku bahoobay naadigaas wadaxaajood runtii wakti dheer laysku noqnoqday oo laga doodayey sida ugu habboon ee loo maarayn karo deymahaas wadaxaajoodkaasina sidaad warbaahinta ku aragtay guul buu runtii kusoo dhammaaday waxa aanu keenay in soomaaliya deyntii naadigaasi ku lahaayeen idil ahaanteedba la dhaafo marka si aada u qurux badan bay noogu dhacday dadaal iyo iyo wadahadal dheer kadib waynaga dhaafeen haddaan su-aashaada si koowaad uga jawaabo deynta dhammaanteed waynaga dhaafeen naadigaasi waay warbaahinta reuters waxay tibisay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal deynta in la cafiyey ma sidaasaa wax u jiraan mise waxbaa dhiman deynta naadiga baris inagu lahaayeene waafaqsanayd weliba hanaanka deyn cafiska hebig ka badan bay naga dhaafeen oo wixii ay nagu lahaayeen macnaheedu ay tahay dhammaanteed inay dhaafeen maxay tahay tallaabada xigta tallaabada xigta waxa weeye walaal hadda si wadar ah ayay dalalkaasi wadaxaajoodka noola galeen waa taqaanaa marka toban dal isu yimaadaan oo nin waliba dan gaara iyo iyo siyaasado dhaqaale iyo qaar maaliyadeed oo gaara uu leeyahay wadar ogolka intaa leeg in la helaa ma hawl yarayn tobanka daliba dalba kama dambaystii si wadar ogol ah ayay waxay u go-aansadeen inay isku si inoola dhaqmaan marka ay timaado deyn cafiska waxay karayeen qaar ka midii inay deyntaa yidhaahdaan dib baan u dhigaynaa ma dhaafayno soomaaliya wakti baan siinayna ha iska bixiso taasina culays weyn bay keeni lahayd marka waxa ay isla garanay inay dhammaantood si isku mid ah inooga cafiyaan si markaa buugaagta looga masaxo waxay u baahan tahay inay gudahooda hay-adahooda dalalkooda soo ay ay ka soo ansixiyaan kadibna aynu la galno heshiis gaara oo lagu cafiyayo deyntaas mabda ahaan iyo fikir ahaan iyo siyaasad ahaan way cafiyeen laakiin si loo dhammaystiro sharci ahaan processkaas bilaha soo socda dal walba wuxuu inoo soo diri doonaa heshiis uu ku masaxayo deyntaas oo inana aynu usoo saxeixi doono laakiin guud ahaan hawshaasi si aad iyo aad u qurux badan bay kusoo dhammaatay maxay dhaafsadeen oo ay soomaaliya ka helayaan waa waa su-aal muhiim ah walaal soomaaliya de waa dal ka mida dalalka dunida culaysyo badanna runtii ay ku dhaceen soddonkii sane u dambeeyey dowladnimadu ka duntay amni darra ka dhacday dhibaatooyin badani ay ka dhaceen haddana runtii aad u soo kabanaya waad og tahay dhibaatooyinka guud ee dalka dalalka dunida ka jira weliba africa in dalal badani dib u dhac ku socdaan suudan waxa ka dhacay baad og tahay oo barnaamijkan oo kale ku jirtay muddo ka badan tobaneeyo sano oo hadda uu barnaamijkani barnaamijkeedii fashilmay zimbabwe baa kan oo kale laysiiray geliya oo iyana hore ugu socon waayey dalal badan oo inqilaabyo iyo dhibaatooyin ka dhaceen oo africa waddamada saaxil region baad og tahay marka soomaaliya hadda waxaa dunidu u aragtaa tusaale wanaagsan marka laga hadlo dhanka horusocodka iyo dhanka dowlad wanaagga iyo soo kabashada ay soo kabanayso iyo sida ay xilka iskaga saartay inay iyadoo culaysyo waaweyn haystaan inay ka soo baxdo dhammaan shuruudihii laga rabay marka taasi dee dunida soomaalida keliya faa'ida umahay dunida laftigeeduna dunidu waa isku xidhan tahay faa'iiday u leedahay dhibaatooyinka soomaaliya ka dhaca dunidana saamayn bay ku yeelanayaan ama qaxoonti ha tagaan ama culays kale oo dhaqaale iyo deeq iyo howlo kale ha ku keento laakiin hadda isbeddelka togan ee soomaaliya ka dhaca waa isbeddel dunida iyo regionkaba wanaag iyo iyo qurux usoo kordhinaya marka waa faa'iido guud oo caama weeye oo soomaalidana guul weyn u ah dee regionka iyo dunidana guul u ah